الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وحين كل أحكرني آيات والشيخ ينوصو قاتيه oo kaga hadlayey sifo ka mida sifooyinkiisa oo ah sifatu lmajii'i walityaan ah sifada imaatinka inuu alleh maalinta qiyaamaha inuu soo degayo oo u imanayo si uu markaa khalqiga u kala saaro markaa laba aayadood oo hore ayaynu soo marnay laba aayadoodna waa inoo dambeeyaan marka wa qowluhu odhaahdaa ilaahayna uu yidhinayana waa soo gelaysaa kalla hooyay idaa dukat ilardu dhulka marka la burburiyo dekan dekan burburin burburin ka dambaysa oo wajaa-a rabbuka rabbigaana uu yimaado iyo walmalaku malaa'igtina ay timaado safan safan ayagoo safaf ah xagga dambea jawaabtu dhacaysa iyo yowmaydin yatadakaru linsaanu ma maalintaas ayaa insaanka iyo bini aadmigu uu xasuusanaya oo wixii markaas dhaafay iyo wixii uu ka tegey maalintaas ayuu xasuusanaya ilaahay waxa uu leeyahay kalla culamada qaar waa kelimatu radcin wasajrin bay yidhaahdeenoo waxyaalihii hore ee markaas ilaahay uu ku soo tilmaamay inay samaynayeen oo maaljacayl iyo urursigiisa iyo ka mid ah ayaa la leeyahay kallaha ka joogsadaan marka dhulka la burburiyo ee digaandigaha laga dhigo ee buur iyo dhir iyo wax alliyaaliyo wixii korkeeda ahaayoo dhan cardaadiqaha laga dhigo ee dabeetana la sime ee adiim iyo harag oo kale sidiisa laga dhigo ee rabbigaana yimaado si uu u kala saaro khalqiga ee marka dhulkaas oo la burburiyo ee la simo ee dadkiina lasoo xashriyo ee rabbigaana yimaado malaa'igtuna ay timaado iyada oo safsafa ayay imanaysaa oo waxaa soo degaysa malaa'igta samadan dhow markaasay safarayaanoo markaa khalqiga ayay ku wareegayaan haddana samada labaad malaa'igteedii baa imanayso kuwaa dusha ka sii maraysa haddana malaa'igta saddexaad ee samada saddexaad malaa'igteedii ayaa iyana soo degaysa oo iyana kuwaad dhinaca dambe ka sii maraysa yacnii si ay markaa jin iyo insiba ay isweer uga qabtaan oo ay waxayn daabaan ayay u imanayaan markaasaa ilaahay uu soo degayaa si uu markaa khalqigiisa u kala saaro inaysaa malaa'igtu u soo degayso yacnii safsafka ay u imanayaan ay u kala dambaynayaanna xadiid ayay ku soo aroortay xaakim uu warinayo iyo daarami ayaa warinaya suyuudi lafdiisa ibnu abidunya iyo ayuu u tirinaya ibnu jariir iyo ibnu mundir iyo rag badan ayaa warinaya qaarkoodna waa mawquuf bay yidhaahdeen marka waxaanu sheekhu u keensaday imaatinkaa ilaahay uu imanayo si uu khalqigiisa u kala saro waana imaatin isaga u cunamo oo aan imaatinkeena oo kale aan ahayn kalla ha ka joogsadaan arrinka ama kalla alaabay bimacnaa ka dhigantay waa baraarujin hooye idaa dukat ilardu dhulka marka la burburiyo ee waxaa la yaaliyo wixii korkeeda ahaay oo dhan cabdaadiqaal laga dhigo dekan dekan dekan bacda dekin yacnii burburin burburin ka dambaysa oo wajaa-a rabbuka rabbigaana uu yimaado si uu markaa khalqiga u kala saaro walmalaku malaa'igtuna ay timaaddo safan safan xaalan yihiin ayagoo safaf ah yacni markaasaa insaankii uu xasuusanayaayo wixii uu ka tegey wixii dhaafay barisatu xasuusanayaa wa qowluhu ayaa soo galay ilaahay yidhi yowma tashaqaqu asamaau bilqamaami wanuzila almalaa'ikatu tanziila wa yowma xus maalinta nebi maxamedow oo dadka u sheegay tashaqaqu samaau samadu ay dildilaaci bilqamaami iyada oo daruuro cad ay la jiraan ama bilqamaami bisababi ilqamaami daruuro cad darteed ayay la dildilaaci ama bilqamaami can ilqamaami daruuro cad ayay ka dilaaci oo ka soo bixi wanuzila almalaa'ikatu malaa'igtiina waa la soo dedejiyey tanziilan soo dejin ayaa la soo dejiyey aayaddanna ilaahay wuxuu inoogu sheegayaa maalintaa qiyaamaha ee ilaahay uu imanayo si uu addoommadiisa u kala saaro inay sabadu dildilaaci oo ay qarraniba ilaahay inoo sheegay siduu tii horeba in dhulkii la burburinayo wixii korkeeda ahaayoo la sibayo harag oo kale laga dhigayo ilaahay inoogu sheegay ayaa tanna wuxuu inoogu sheegayaa in sabada la burburinayo oo ay dildilaacaysa iyaduna bilkhamaami khamaamka waataynu soo tilmaanay yacni waxa weeye waa daruurta cad ayaa la yidhaahdaa ee ilaahay imaatinkiisa markaa la socotay taas ayaa looga jeedaayo way dilaaci sabadii ayaa dildilaaciyo bilkhamaami markaa ba'da bimacnaa bisababi alkhamaam daruuraha cadcad awgeed ayaa ka soo baxayo ay la dilaacaysaa iyo me bilkhamaami waxay dildilaaci iyadoo masxuuba bilkhamaam daruuraha cadcad la saaxiiba oo ay la socdaan oy la jiraan ayay dilaaciyo markaasay kuwaas soo baxeen markaasaa ilaahay imanaya ama bilkhamaami can ilkhamaami ba'du bimacnaa can weeyaano waxaa markaa ay dildilaacda ka soo baxaya daruuraha cad malaa'igtana waa la soo dejinayaa soo dejin oo nazala wanuzila marba inbaa la soo dejin weeye samawaadka ayay ka soo degayaan samada dhow malaa'igteeda ayaa soo degaysa ta labaad ta saddexaad ta afraad sidaasay u kala dambaynayaanoo midiba mid markaa ay xagga dambe ka sii maraysaa iyaga oo safafa oo khalqiga markaa ayay isku xeerayaan haddaba aayaddan dee kuma sugnaa ilaahay imaatinkiisa laakiin ishaare ayaa ku suganoo sabadu markaa ay dildilaacaysa ee ay ka soo baxayeen daruuraha caddi waxay u ahaanaysaa sida aayaddii hore ay sheegtay imaatinka ilaahay ayaa markaa ay astaan u tahay daruuraha cadde markaa soo baxaya sida aayaddii hore aynu ku soo marnay hal yanduruuna ilaa an yaatiyahum allahu fii dulalin maca dulalin min alkhamaami isagoo la jira waalmalaa'ikatuna waa iman waqudiya alamru amarkiina waa la dhammaystiray haddaba aayaadkana fardaasi aynu horeba dariskeenni horeba ugu soo sheegnay waxa uu sheekhu halkan ugu keenay sugid sifo ka mida ilaahay sifooyinkiisa weliba sifaadka afcaasha ee ikhtiyaariga ah tusideeda iyo sugiddeeda ayuu noogu keenay waa imaatin ilaahay inuu imanayo ahlusunna waljamaaca ama salafkii ummaddanna waa sugayaan ilaahay inuu imanayo waayo isaga ayaa inuu imanayo inoo sheegay isagana nafdiisa iyo cid kaleba oo cid walba ka og isaga ayaa hadal ahaan run badan isaga ayaa war ahaan wanaagsan isagaa hadalkiisu yacni aqoon iyo run iyo caddayn iyo ujeeddo wanaagsan ayuu ku dhisan yahay sidaynu horeba aynu u soo marno wuxuu doonayaa inuu xaqa u caddeeyo addoommadiisa laakiin kayfiyada iyo qaabka u imanayo inagu ma garanayno waxaa laga maarmaan aynu ogaanaynaa un ilaahay inuu imanayo maalintaa kala saarkeeda inuu khalqiga u imanayo iyadoo daruuraha cadina markaas ay la jiraan ee dadka u hadhaynaya laakiin kayfiyada iyo qaabku u imanaya sida aynaan daatadiisa iyo lafdiisa u garanaynin ayaynaan u garanaynin waa u sugaynaa diidi mayno weecinna mayno ta khalqigana kala mid dhigi mayno kayfiye iyo qaabna u samayn mayno laakiin ilaahay inuu imanayo oo xaqiiqatan u imanayo kayfiye iyo qaab inagu aynaan garanaynin ayuu u imanayaa qolyaha markaa munxarifiinta ama ahlutaxriim wa tacdiil ayagu waxay leeyihin haddii la yidhahdo ilaahay baa imanaya dee inuu jir yahay baa ka soo baxaysa inuu bini aadmigii shabahaa ka soo baxaysa in carshigii banaanadaa ka soo baxaysa inuu meel kala yimaadaa ka soo baxaysa inna khalqigii qaarkood ilaahay ka hoos sara maraan baa ka imanaysa wax allayaaliya waxaasoo dhanna qaladkeedu waxa uu ka imanaya marka ilaahay khalqiga xaggiisa lala aado waxaasoo dhammi waa waxa khalqigu markaa uu ku sifaysan yahay laakiin ilaahay taa kuma sifaysna ilaahay sifooyinkiisa sida markaa nafdiisuba ay u tahay markaa iyo daatadiisuba mid markaa ka duwan oo aynaan inagu kayfiyada qaabkeeda garanaynin ayaa sifooyinka ilaahayna ay inooga duwan yihiin oo aynaan qaabkeeda iyo kayfiyadeeda u garanaynin waana midaan habboonayn in ilaahay mar kastaba khalqigiisa lala aado waayo laysa ka milihi shay wahuwa samiicu lbasiir baynu haysanaa isaga oo kale wax la mid ihi ma jiro si aan daatadiisa wax ula midi jirin ayaan ibaatigiisa iyo sifooyinkiisana wax ula midi aanay jirin wa yowma xus maalinta tashaqaqu samaau samadu ay dilaaci bilhamaabi bisababi alhamaabi daruuraha cad ee ka soo baxaya dartii ayay u dildilaace ama bilkhamaami can ilkhamaami bay ka dilaaci oo markaa daruuraha cad baa ka soo bixi si ilaahay markaasuu u yimaado oo uu khalqiga u kala saaro wanuzila almalaa'ikatu malaa'igtiina waa la soo dejiyey tanziilan soo dejin wa qowluhu ayaa soo galay ilaahay walaadiisu uhi wayabqa waxaa baaqi noqonaya oo hadhaya wejhu rabbika rabbiga wejigiisa ayaa hadhi duljalaali weynida u saaxiibkaa walikraami iyo maamuusida u saaxiibka aha ayaa hadhaya aayaddan iyo aayadda ka dambaysa waxa uu sheekhu u keenay sugid sifo ilaahay sifooyinkiisa ka mid a oo ilaahay weji kariima inuu leeyahay oo weyn sugiddeeda ayuu u keenay aayadda waxaa ka horeysay aayad odhanaysa kullu man calayhaa faan wax alliyaaliyo waxa markaa dhulka korkiisa ahi adduunka korkiisa ahi mid markaas dhammaanaya weeye wayabqaa wejhu rabbika rabbiga wejigiisa ayaa hadhaya oo isagu aan dhammaanaynin weliba wejigii ayaa laynoo sifeeyey oo duljalaali waalikraam jalaalka oo cadamada iyo weynida u saaxiibka ahaa walikraami iyo maamuuska markaa maamuuskaasina lana maamuusay isla wax maamuusayey oo ilaahay waa la maamuusaa oo awliyadiisa iyo dadkiisa wanaagsani waa maamuusaanoo daacadiisa ayay la yimaadaan iyo wuxuu faray oo waa mukram markaa mukrim weeyaanoo waa maamuusaa ciddii ikraam mudatay iyo maamuusa khalqigiisa ka mida oo wuxuu u diyaariyey ee abaalmarina ayuu ilaahay ku maamuusaa marka alla ahal buu yahay in la maamuuso oo la ammaano ilaahay ahal buu yahay inuu ikraamo oo maamuuso oo abaal mariyo ciddii markaa isaga maamuusta haddaba wejigan uu halkan inoogu sheegay aayadda qur-aanka ee sheekhuna inoo soo qaatay waa u sugaynaa ilaahay inuu weji leeyahay baynu u sugaynaa wejigaa weyn ee cadamada iyo maamuuska u saaxiibka ah laakiin ma garanayno kayfiyada iyo qaabka uu leeyahay innagu ma garanayno laakiin waan u sugaynaa ilaahay sidaa uu isugu sugay ee uu isugu sheegay ayaa inuu weji leeyahay aynu ugu sugaynaa laakiin kayfiyadiisa iyo qaabkiisa inaguma garanayno odhanna mayno ilaahay wejigiisu waa sidee waa sifooyinkiisii kale ayuu la mid ahaa waxaanaynu rumaynaynaa un ilaahay weji inuu leeyahay ku sifaysan jalaal iyo ikraam ku sifaysan bahaa iyo cadamo iyo nuur waayo xadiidka saxiixa imaam muslim warinaya abi musa alashcariyi laga warinayo waxa uu yihi xijaabuhu nuur ilaahay iyo khalqigiisa waxa kala teedaa waa nuur low kashafaw nuurka hadduu faydi lahaa la axraqad suuxaatu wejhi ilaahay wejigiisa nuurka iyo iftiinka ka baxayaa waxa uu gubi lahaa mantaha ilayhi basaru min khalqih inta uu araggiisu gaadhay ee khalqigiisa ka mida ayaa hadduu nuurkaa wejigiisa ka faydi lahaa uu gubi lahaa dee aragga ilaahayna shay kasta ayuu gaadhayaa walaa xabatin fii dulumaati alardi walaa radbi walaa yaabisi ilaahay waa ogyahay waana arkayaa marka aragga ilaahay wax kasta ayuu gaadhayaa idan waxa weeye hadduu xijaabka nuurka ilaahay wejigiisa ka faydi lahaa wax kasta waa guban lahaayeen marka innaga caqiidadeen waxa weeye ilaahay inaan u sugno inuu leeyahay weji xaqiiqo ah marka taxriifin mayno oo uduwi mayno oo odhan mayno markaas maye waxa ama daatadiisaa looga jeedaa ama yacni abaalmarintiisa ayaa looga jeedaa cadili mayno ama odhanayno mama jiro kayfiye iyo qaab u samayn mayno ka khalqiga kala mid dhigi mayno weji weyn oo jalaal iyo cadamo u saaxiiba ayaa ilaahay uu leeyahay wayabqaa waxaa baaqi ahaanaya oo hadhaya wejhu rabbika rabbiga wejigiisa ayaa hadhay duljalaali weynida iyo walikraami maamuuskii u saaxiibka ahaa wejiga ilaahay ayaa hadhaya wa qowluhu ayaa hadalkii hore isaguna soo galay ilaahay uhi kullu shayin wax kasta haalikun waa halaagsamaya ilaa wajahahu ilaahay wejigiisa mooyaane wixii kale oo dhammiba waa halaagsamayaan aayaddan iyaduna waxay la mid tahay aayaddii hore ayuunbay iyaduna la mid tahay waxaana ay tilmaamaysaa wax kasta oo ilaahay uu fanaa iyo halaag markaasu u qoray inuu halaagsamayo markaa kullu man calayhaa fan aydan iyo kullu shayin haalikun wax kasta waa wax kastoo ilaahay fanaa iyo halaag uu qoray waayo jannada iyo naarta dee waxaa loo abuuray inay markaa baaqi ahaadaan carshiga ayaa la mida kursiga ayaa la mida markaa iyagu waxyaalaha dhammaanaya kuma jiraan ee waa wax kasta oo fanaa iyo dhammaansho ilaahay u qoray waa mid halaagsamaya weeye waa mid suulaya weeye ilaahay wejigiisa ayuunbaa baaqi isagu noqonaya oo hadhaya haddii la yidhaha wejiga ilaahay baa hadhaya dee dhammaantiina waa wada hadhaya culimada qaarkood baa waxay dhahay ilaa wajahow macnaha waxaa loola jeedaa wixii isaga wejigiisa iyo dartii loo qabtay ayuunbaa hadhaya wixii kale wax burayin waxba ka jiraynin weeye waxaana tusinaya ma aayadda walaa tadcu maca allahi ilaahan aakhara laa ilaaha illaa huwa kullu shayin haalikun ilaa wajah yacni ha baryin ama ha caabudin ilaahayna jirkiisa ilaah kale laa ilaaha illaa huwa ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro isaga mooyaane kullu shayin haalikun wax kastaana oo yacni camalkaaga iyo shariigyaalka iyo waxaad samaynaysaa mid halaagsami oo lumi weeye ilaa wejah wixii aad ilaahay u khaalis yeesho eed isaga wejigiisa dartii u qabato mooyaane kaasi waa hadhaya oo camalka saalixa ee abaalmarinna aan dhammaanaynin oo jannada ayuu leeyahay laakiin macnahaa hore ayaa ka toosan labada macnobana waa loo isticmaali karaayo waxaa bannaan mushtaraga in labadiisa macnoba loo isticmaalo oo la yidhaha ismana anfinayaan oo la yidhaha kullu shayin yabnaa shay kasta waa dhammaanaya ilaa wajha allahi ilahay wejigiisa mooyane wa kullu shayin min alacmaal wax kastoo acmaasha ka midina waa baaba-aya wixii ilaahay wejigiisa loola jeeda mooyaane aayaddani ayana sidii aayaddii hore waxay ayana daliil u tahay sugid weji ilaahay loo sugayo waana sifaadka daatiga ah ee khabariga ah innaga wejiga oo kale waa xubin laakiin ilaahay xubin lagu magacaabi maayo oo odhan mayno laakiin waa weji isaga markaas u cunamaa wejigaa weyn ee ku sifaysan jalaalka iyo ikraamka weeye markaa sidaas ayaynu ugu sugaynaa oo hawaabna ku fasiri mayno daatana markaa ku fasiri mayno ee waa wejigaas ilaahay uu leeyahay ee nebigiisa maxamedina oo ku tilmaamay kullu shayin wax kasta haaliku waa halaagsamaya ilaa wajahu ilaahay wejigiisa mooyaane wa qowluhu ayaa isaguna hadalkii hore ee sifooyinka ilaahay markaas in wixii uu isku sifeeyey loo sugo ayaana waxaa soo galay qowlkan ilaahay leeyahay maa manacaka maxaa kuu diiday ibliisow an tasjuda inaad u sujuuddo limaa waxa khalaqtu aan ku abuuray biyadaya labadayda gacmood aayaddan iyo aayaadka ka dambeeya waxa ilaahay uu markaa halkana inoogu sugaya oo sheekhu u soo qaatay ilaahay inuu laba gacmood leeyahay oo isaga u cunamaa oo aan gacmaha khalqi oo kale la mid ahayn sugiddooda marka nebiyullaahi aadam markii la abuuray ee la yidhi ibliisna u sujuud waa kii markaa diiday ilaahay isagoo ibliis markaa la hadlaya markuu diiday inuu aadam u sujuudo ayaa wuxuu leeyahay maa manacaka maxaa kuu diiday ibliisow maxaa kuu diiday maxaa kaa manciyey inaad u sujuuddo limaa waxa khalaqtu aan ku abuuray biyadaya labadayda gacmood waxaan ku abuuray inaad u sujuuddo maxaa kuu diiday maxaa kugu xambaaray waxaa markaas aayadda uu sheekhu hadda inoogu soo qaatay sugidda sifo sifadaa ah gacmaha ilaahay laba gacmood inuu leeyahay oo weliba aadamna uu labadiisa gacmood uu ku abuuray markaa abuurkii khalqiga kaleba uu abuurayey abuur markaas ka duwan oo markaa wax la wadaagay aanay jirin nebiyullaahi aadam oo ah ilaahay inuu labadiisa gacmood ku abuuray ayay aayaddu inoo tilmaamaysaa xadiid markaa mawquuf lagu tilmaamo oo daarami iyo xaakim iyo bayhaqi iyo ay warinayaan oo la yidhi saxiix wuxuu ku yahay ibnu cumar laakiin xukum rafici iyo koryeel leh ayaa wuxuu tilmaamayey inuu saddexun waxa ilaahay gacmihiisa uu ku abuuray inay yihiin horta towraad yacni waxa weeye waa nebiyullaahi aadam isaga gacmihiisa ayuu ku abuuray towraadda gacantiisa ayuu ku qoray jannada nagaadigana gacantiisa ayaa ilaahay uu ku beeray waa saddexdaa arrimood marka waxaan ku abuuray gacmahayga buu ilaahay leeyahay marka waa abuur gaara oo aan la mid ahayn abuurkii khalqiga kale uu abuurayey ayaa looga jeedaa halkanoo ilaahay labadiisa gacmood ayuu ku abuuray idan markaas aayaddu waxaynu ka qaadanaynaa sifatu lkhalqi sifada abuurka usugid ilaahay loo sugayo isagu inuu yahay ka khaaliqahay wax walba abuuray waxaa kaloo ku sugan laba gacmood oo ilaahay loo sugayo oo wuxuu doono ku samaynayo wamaa qadarullah xaq qadri waalardu jamiican qabdatu yowma alqiyaama waa kaa markaas oo dhulka iyo samawaadka maalinta qiyaamaha uu ku qabanayo weeye waa kuwa sadaqada markaa kaga qabanaya addoommadiisa ee uu markaa ugu fulinayo sida uu midkiin darmaankiisa uu u koriyo markaa limaa khalaqtu biyadaya labadayda gacmood waxaan ku abuuray weeye maa manacaka maxaa kuu diiday ibliisow an tasjuda inaad u sujuudda limaa ka markaa liman lama odhana limaa baa la yidhi carabidana waxa caqligalana man baa loo isticmaalaa wixii aan caqli lahaynna maa baa loo isticmaalaa markaa liman khalaqtu ilaahay ma odhane limaa khalaqtu buu yidhi waxaana weeye waxaa la yidhi haddii sifi ahaan la daymoonaya macnaha sif ahaan aan cayn iyo shaksiga la daymoonaynin ayaa maa loo isticmaala markaa imika shaksigiisa wasfigaas aan cid la wadaagtay jirin ayuu ilaahay tilmaamayaaye bimacnaa shaksiyaddiisa hadda ictibaarku uma socoto maa manacaka maxaa ku diiday an tasjuda inaad u sujuudda limaa waxa khalaqtu oo aadama limaa kii khalaqtu aan abuuray biyadaya labadayda gacmood inaad u sujuudda maxaa kuu diiday wa qowluhu ayaa isaguna hadalkii hore soo galay wa qaalat ilyahuudu yahuudi waxay tidhi yadullaahi ilaahay gacantiisu maqluulatun mid xidhan oo waxbixinta ka xidhan weeye gullat aydiihim gacmahooda ha la xidho ama gullat aydiihim gacmahooda ayaa la xidhay khabar iyo duca labada waran gullat aydiihim waa la xidhay gacmooda ama gullat aydiihim gacmahooda ha la xidho walucinuu waana la lacnaday oo ilaahay naxariistiisa waa laga dheereeyey bimaa qaaluu waxay yidhahdeen darteed iyo sababteed ayaa loo lacnaday oo ilaahay naxariistiisa looga dheereeyey bal yadaahu ilaahay labadiisa gacmood mabsuudataani waa fidsan yihiin yunfiqu ilaahayna waa bixinayaa kayfa yashaau sida uu doono ayaa ilaahay u bixinayaa aayadan ayana sidii aayaddii hore waxaa ilaahay inoogu sugayaa inuu leeyahay laba gacmood oo isaga u cunaba oo aan gacmaha khalqiga iyo bini aadmiga aan la mid ahayn nimankaa yuhuudda yuhuudna waa daa'ifaya koox reer binu israa'iil ka mid oo nebiyullaahi muuse raacay waana niman aada iyo laxaad u maskax adag oo khayr daran oo bini aadmiga ku xadgudba xadgudubkooduna iyo afxumadooduna intay bini aadmiga dhaaftay ilaahay ay u gudubtay waayo ilaahay waxay ku sifeeyaan awsaaf iyo tilmaamo xunxun bay ku sifeeyaan allah ha xumeeyo naxariistii ha ka dheereeye waxaa ka mid a waxay yidhaahdeen ilaahay waa faqiir wax alla waxaysee ma jiro wuu kacay markay maqleen man da ladii yuqridu llaha qardan xasana fayudaacifahu lahu ilaahay yaa amaahinaya amaah wanaagsan oo u laban laabaa ilaahay amaahda iyo waxaa la bixinayo isaga dartii loo bixinayo ilaahay waxba ku fali maayo laakiin maadaama oo bini aadmiga wixii ay dartii ula baxaan ilaahay uu kaydinayo u laban laabayo dib ugu soo celiyo iyaga u haynayo ayuu amaahoo kale ka dhigay si amaahda loo soo celiyo oo kale wixii isaga dartii loo bixiyo ilaahay markaa mid u labanlaabaya oo u korinayo oo u badinayo oo siinayo wey taa ilaahay isagoo ka hadlaya ayaa iyagu waxay ka dhigeen ilaahay inuu kacayo amaah u baahan yahay ina rabbaka iftaqar maxamed oo rabbiga waa faqiiroobay dee waa naga amaahanaya annagiibuu amaah naga doonayaa bay yidhahdeen waa nimanka yidhi ilaahay waa caajizo markuu samaawaadka iyo dhulka abuuray maalinta sabtida ayuu raaxaystay oo daalkii maalintaasuu ka nastay marka maalintaa sabtida ayay ayagu maalinta ciidda ay ka dhigteen tanna waxay ka mid tahay uun aflagaadooyinkooda iyo hadalladooda xumxumaa ayay ka mid tahay waxay yidhahdeen yadullaahi maqluula ilaahay gacantiisu waa xidhan tahay waxay ka xidhan tahay waxbixinta macnaha markuu ilaahay ka hadlayey walaa tajcal yadaka maqluulatan ilaa culuqika walaa tabsutha kula lbast waxbixinta markuu ka hadlayey wuxuu uhi gacantaada mid cunahaaga ku xidhan ha ka dhigin sidaa mid aad u wada fidisana ha ka dhigin yacni meeldhexaad waxaana ha wada bixidhin hana wada haysa dhine yacni waxbixintaada meeldhexaad ka dhig marka maqluula way xidhan tahay weeyo waxbixintii bay ka xidhan tahay waxaanay ka keeneen waxay dhaheen haddii aanay xidhnayn dee bini aadmigii baad arkaysaayo qaarna aniga waxba aysanay bakhtiyayaan qaarna ay buuxaan buu dadka aqniye ka wada dhig u wada dhergiyo muxuu kana wuxuu siinayaa kana aan u siinaynin yacni gacantiisu markaa saasay u xidhan tahay ayay yidhaahdeen taa ilaahay isagoo ka jawaabaya ayaa ilahay wuxu uhi bal yadaahu bal iska soo dhaaf waxa ilaahay gacantiisu ay xidhan tahay iska soo dhaafi bal yadaahu mabsuudataani ilaahay labadiisa gacmood kuwa fidsan markaa horta ilaahay wuxuu yidhi gullat aydiihim walucinu bimaa qaaluu gullat aydiihim gacmahooda ayaa la xidhay ama ha la xidho oo waa habaar hadday khabartii hadday igo tahayba labaduba habaarkiina waa ku dhacay haddii habaar laga dhigo ilaahayna wuxuu kaga warramayaa inay gacanto gacmahooda ay xidhan yihiin oy waxbixinta ka xidhan yihiin sidaa daraaddeed baa nimanka yuhuudda waxaa lagu tilmaamaa nimanka xoolaha ugu ururin badan inay yihiin nimanka haddana wuxuu ugu dhiibid yar inay yihiin abkhal cibaadillaahi addoommada ilahay kuwa ugu bakhiilsa weeye kuwa markaa ugu shuxi badan weeye xagga maalka raadintiisa filis ma bixiyaan markay wax ka badan ku helayaan mooyaane weligiin miyaa aragteen iminka jamciyaadka kuwa nasaaraa waynu arkaynaa laakiin jamciyaad yuhuudiya oo markaa wax bixinaya oo ummadda wax siinaya usoo gurmanaya arki maysid laakiin wax alliyaaliya waxaa filin iyo fasaad iyo xumaan jira ayaa iyagu ka shaqeeya iyo wax alliyaaliya wixii ummaddaas akhlaaqdeeda iyo dhaqankeeda xumaynaya markaa qullat aydiihim waa sidaa ilaahay u sheegay wa lucinuu bimaa qaaluu waa la lacnaday oo waa laga fogeeyey ilaahay naxariistiisii bimaa qaaluu waxay yidhaahdeen darteed hadalkaa xun ee ay yidhaahdeen ay ilaahay ku yidhaahdeen darteed baa lagu cuqubeeyeyoo ilaahay naxariistiisii waa laga dheereeyey haddaba dacwadoodii iyo sheegashadoodii ilaahay isagoo burinaya ayaa ilaahay wuxuu yidhi bal yadaahu mabsuutataani bal iska dhaaf yacni waxay ilaahay gacmihiisu xidhan yihiine ay ilaahay gacantiisu xidhan tahay bal yadaahu ilaahay iyagu gacan quray sheegeen ilaahayna laba gacmood buu sheegay oo wuxuu ihi ilaahay labadiisa gacmood mabsuudataani kuwa fidsan weeye oo u fidsan waxbixinta oo furan weeye waa sida xadiidka saxiixa ee bukhaariyi muslim warinayaan abu hureyre laga warinaya nabigu inoogu sheegay wuxuu uhi yadullaahi mal-a ilaahay gacantiisu waa buuxdaa saxaau leyli waannahaar habeen iyo maalimo mid saa wuxu bixinayso kasiirulcataaya weeye waxaa ka warantaan wuxuu bixiyey maalintuu samaawaad iyo dhul abuuray laga soo bilaabo wixii midigtiisa ku jiray waxba kama nuqsaaminin waxaa kaloo xadiidkii saxiixa ee arbiciinkaba ku jiray isagana uu tilmaamaya addoommadaydii haddii kiina hore iyo kiina dambe jinkiinnu iyo insigiinnu bannaan qura ay istaagtaan ee wax weydiisataan mid walba aan siiyo wuxuu doonayo ka nuqsaamin maayo waxa agtayda sida ay irbad bad la geliyey ayuu nuqsaamisa mooyaane haddaad irbad soo qaaddood baddaa weyntaas dhex tagta aad gegelisood ka soo saarto wax ma ka nuqsaaminaysaa maya weeye wuxuu ilaahay bixinayo ee addoommadiisa oo dhan hadduu markaa ay wax weydiisaan dhow siiyaan waxba ka nuqsaamin mayso marka ilaahay sidaasay labadiisa gacmood ay u fidsan yihiin sidaasuu markaas u bixinayaa haddaba waxaanay ku fidsan yihiin ee uu bixinayaa ma lacagunba dee mee waa nicmooyinka ilahay wain tacudduu nicmata allahi laa tuxsuuha ilaahay nicmooyinkiisa haddaad tirisaan ma koobaysaan wax alliyaaliya waxaan haysanaa waa wax ilaahay uu bixiyey nicmo diineed iyo mid adduunyo dhibic soo dhacaysa xabad firyahoo soo baxaysa iyo wax alliyaalyo waxaynu nimco siina haysanaa waxa ilaahay uu bixinayo weeye ee ay u fidsan yihiin labadiisa gacmood haddaba halkii ay yidhaahdeen markay sidaa tahay muxuu kana wuxu siinayaa kana wuxu siinayaa ilaahay wuxuu uhi yunfiqu kayfa yashaa ilaahay sida uu doono ayaa ilaahay u bixinaya xikmo ilaahay uu leeyahay bay ku socotaa ilaahay mid buu wax badan siinaya ilaahay mid buu wax yar siinaya ilaahay mid buu meeldhexaad ka dhigaya waa sida ay xikmadda ilaahay ay keenayso kii wax yar la siiyey ilaahay fadligiisii cadaagiisii dee lagama hoojinin caafimaad buu haystaa maqal buu haystaa arag buu haystaa caqli buu haystaa nicmooyin kale oon la soo koobi karaynin ayuu haystaa laakiin bini aadmigu lacagta yar iyo adduunyada yar intuu ka haysto ayuunbay eegayaan haddaba aayaddan iyo aayaddii hore labadaba wuxuu ilaahay inoogu tilmaamay inuu leeyahay laba gacmood limaa khalaqtu biyadaya kii aan ku abuuray labadayda gacmood laba gacmood ba halkaa inuu ilaahay leeyahay uu nabiyullaahi aadam ku abuuray ayuu inoogu sheegay oon cid la wadaagto oo kala ari jiri abuurka ilaahay labadiisa gacmood uu ku abuuray halkana ilaahay wuxuu inoo sheegay laba gacmood oo fidsan xagga waxbixinta inay ilaahay u sugnaadeen sidaasaa markaa ahlu sunna waljamaaca iyo salafkii ummaddanna ilaahay ay ugu sugaan inuu leeyahay ilaahay laba gacmood oo isaga u cunnama oo aan kuwa khalqiga iyo bini aadmiga aan la mid ahayn diidi mayno markaa weecin mayno oo wax kalo odhan mayno waxaa looga jeedaa qudra ayaa looga jeedaa iyo awood ama nimco ayaa looga jeedaa odhan mayno takiif iyo qaabu samayn mayno qaabkaasay leeyihin odhan mayno kuwa bini aadmiga ayay la mid yihiinna odhan mayno ee gacmo isaga u cunnama oo laba ah ayaa ilaahay uu leeyahay waana sida dee axaadiida faraha badani ay ku soo aroortee nebiga moxamedna uu ku tilmaamay yadwi llaahu tacaala asamaawaati biyamiinihi waalarda biyadihi اlukhraa waa si aynu kitaabu tawxiidka ku maraynay ilaahay samaawaadka wuxuu ku duubayaa gacantiisa midig dhulkana gacantiisa kale ama biyadii yani gacantiisa bidixna riwaayadka qaar baa tilmaamaya saxiixa inkastoo culimada qaanshaad ay ku tilmaameen wakiltaa yadayhi yamiin labadiisa gacmood mid waliba waa midig macnaha bini aadmigaa gacan bidix iyo midig la kala awood yar laakiin ilaahay labadiisa gacmood ma kala awood yara ayay ka dhigan yihiin haddaba nusuusta qaarkood waxaa ku timi iyadoo yad qura laga hadlayo oo yadullaahi oo kale la leeyahay qaarna jamac baa ku yimi oo ayada mimaa camilad aydiinaa gacmaha yagu wixii ay sameeyeen oo kale ah hortu ilaahay sidaa nusuusta badani aynoo tilmaantay ilaahay laba gacmood oo isaga u cunnama ayuu leeyahay tan haddaba gacanta qura tilmaamaysaa waxay la mid tahay waa muhrad mudaafahoo cumuum bay faa'iidaynaysaa labadii gacmoodba waa soo gelaya wixii ilaahay u sugmay oo laba gacmoodaba way soo gelayaano wain tacudu nicmat allahi hal nimco keliya maaha waa ilaahay nicmooyinkiisa markaa laba gacmood buu ilaahay leeyo ma diidaysa aayadda ifraadka tilmaamta tan markaas iyadu jabaca tilmaamaysa mima camilad aydiina waxay culimmadu yidhaahdeen in badanoo culimmada luqada ka mid aba waxay qabaan jamaca inta ugu yara laba inay yihiin markaa aydiina bal yadaahu unbay isku mid noqonayaan oo waxaa looga jeedaa jamaca laba ayaa looga jeedaa iyo maya e waanay dhacday luqada qur'aanka dhexdiisa in tatuubaa ila allahi faqad saqad quluubukuma iminka laba dumaraa laga hadlay waa haddaa ilahay u toobad keentaan faqad saqad quluubukuma labay ahaayeen haddana quluub waa la jamciyey labadoodii qalbi baana looga jeedaa waayo maa jacalnaa lirajuli min qalbayni fii jawfi ruux dumar iyo nin laba qalbile midna ma jiro miduna hal qalbiyun buu leeyahy aayadda ilaahay uu leeyahy fain kaana likhwatu faliummihi sudus haddii qofkan dhintay ay walaalo u sugnaadeen hooyadii aabbiya hooyana ay joogaan hooyadu lixmirado meel bay qaadanaysaa waxaa hooyada xijaabaya halkaa geynaya waa laba uun waxaa kaloo haddii aynu qowlkaa ka tagno aynu jamaca qaadanno siay jumhuuru qabanay saddex ugu yar yihiinna waxay ka dhigan tahay waa weynayn uu ilaahay nafdiisa weynaynayo oo waa la isticmaalayo naxnu iyadoo markaa qof ama laba markaa ay iska hadlayaan ayaa waxaa la yidhaha naxnu annaga ayaa la yidhaahdaa markaas waa weynayn ilaahay markaas uu nafdiisa weynaynayo awgeed ayuu markaas sidaa u jamciyey inna naxnu qulna saasaa ilaahay in badan qur-aankiisa uu ku isticmaalaa marka waa tii oo kale una aydiinaaduna ayana waa la mid waa laba gacmood buu leey lakiin wuxuu u jamcinaya weynayn ilaahay naftiisa uu weynaynayo midda kale hadda imika mima halkan aayadda qur-aanka aynu soo qaadanay ee gaarka mima camilat aydiina waxay ka dhigan tahay waxaan abuurnay sida dahara alfasaadu fi lbari walbaxri bima kasabad aydi nnaasi waxay dadku kasbadeen baa looga jeedaa ee wixii ay gacmo qura ku qabteen uun looma jeedo maxaa yeelay nicmooyinkan geela ah ilaahay gacantiisa kuma abuurin oo limaa khalaqtu biyadaya taasi waxay dabiil aadamigu labadiisa gacmood ku abuuray wamaa camilat aydiinana waxaan qabanay ayuunbaa looga jeeday abuur yacni gacmuhu ay markaa qabteen loogama jeedo qolyaha markaas ayagu taxriifiya ayagoo in badan oo ka midana ujeeddadooda yahuudun ilaahay inay nasahaan oo xumaan ay ka dheereeyaan ayuunbaa markay sifooyinkii ilaah unbay xaggii khalqiga ula tegeen dabeetana waxa uga soo baxday ilaahay inuu khalqigiisii shabahayo si aanu ilaahay khalqigiisa u shabihin ayay dabeetana yidhaahdeen aan weecinno oo mar haddii ay tashbiihu ka soo baxayo aynu weecinno markaas waxay yidhaahdeen macnaha looga jeedaa waxa weeye iminka gacanta waxaa looga jeedaa qaar waxay dhahen nimca ayaa looga jeedaa qaarna waxay dhahen qudro ayaa looga jeedaa aan ku abuuray yacni awooddayda ama aan ku abuuray nimcadayda taasna waxaa la yidhi hortoo gacanta fasirid gacanta awood ama nimco lagu fasira daahirka lafdiga ayuu khilaafsan yahay sida ay salafgeeni ku ijmaaceen bay khilaafsan tahay midda labaad dee ma dhici karta in yaddii nimco ama quwa quwo looga jeedo limaa khalaqtu biyadaya waxaan ku abuuray nimcadayda amaan awooddayda ku abuuray nimco laguma fasiri karo maxaa nicmooyinka ilaahay laba maaha awoodda ilaahayna laba maaha bal yadaahu mabsuudataani labadiisa nimco waa fidsayin ama labadiisa awoodood waa fidsayin iyadana lama odhan karo marka waxaana ku kelifay baynu le yani waxay dhaheen waxaa ka soo baxaya meesha inay xubin noqoto oo ilaahay jid noqdo oo khalqigiisa shabaho ayaa ka soo baxaysa si aanay taasi wana ama aan awood nidhaahno ama aan qudro nidhaahno ama aan nimco nidhaahno taana umamay baahdeen hadday laysa ka mili shayun wahuwa samiicu lbasiir ay maskaxdooda ku jirtay taa fahansan yihiin yacni ilaahay wax la midihi ma jiraan ka samiica ahe waxuu la maqlaya basiirka sida samcigiisa iyo basarkiisu aanay ula mid ahayn ayaan daatadiisuna aanay ula mid ahayn marka ilaahay waxaynu u sugaynaa laba gacmood oo isaga u cunama oo kuwa aan khalqiga la mid ahayn oo kayfiyadooda iyo qaabkoodana aynaan garanaynin wa qowluhu baa soo galay waqaalat ilyahuudu yahuudi waxay dhahen yadullaahi ilaahay gacantiisu maqluulatun mid xidhan weeye oo waxbixinta ka xidhan qullat aydiihim gacmahooda ha la xidho ama gacmahooda waa la xidhay walucinuu waana la lacnaday bimaa qaaluu waxay yidhahdeen halkaa xunay yidhahdeen baa lagu lacnaday bal yadaahu ilaahay labadiisa gacmood mabsuudataani waa fidsan yihiin waxbixin bay u fidsan yihiin yunfiqu ilaahayna waa u bixinayaa kayfa yashaau sida uu doono ayaa ilaahay u bixinaya ow khalqigiisa wuxuu kala siinaya xikmo ayay ku dhisan tahay wallahu aclam